wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay xoojinta nabadda iyo xalinta khilaafaadka kaasoo saddexdii biloodda mar la qabto kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan wasaaradda haweenka odayaal dhaqameed haween iyo dhallinyaro kuwaasoo door muhiima ka qaata nabadda iyo xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada agaasimaha waacda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha soomaaliya sacdiye maxamed nuur ayaa ka waramaysa waxyaabaha qabsoomay labadii sane ee lasoo dhaafay ee la waday hawshan iyo doorka haweenka ee nabadda iyo xalinta khilaafaadka in haweenka ay soo fadhiistaan miiska wadahadalka qeybna ay ka noqdaan nabadeynta iyo weliba arrimaha wadaxaajoodka bulshada iskhilaafsan dhexdeeda tan iyo labadii sano ee ugu soo dambeysay wax badan ayaa laga sameeyey maadaama wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha kale ee dowladda la dhisay waxa aan ugu yeernay haween nadwaagye ah oo shabakada haween oo ka shaqeynaya arrimaha nabad dhiska xalinta khilaafaadka ka hadalka dhibaatooyinka ka dhaxa bulshada dhexdeeda si gaar ah dhibaatooyinka ku dhaca haweenka iyo caruurta xamar oo kaleeta gabdhaha qeybahooda kala duwan wasaaradda way kasoo markaasi qeybgelinaysa dadaalada markaasi awood dhiska halka dowlad goboleedyadana ay jiraan shabakado haween ah oo islamarkaasna qeyb ay ka yihiin barnaamijyadaasi la qabanayay odayaasha dhaqanka oo mar walba iyagu ka hadla sida wanaagsan ay haweenka u garab taagan yihiin markaan usoo noqdo sidee fulinteeda ay kusii soconaysaa taasi annaga nagu xiran tahay maadaama hadda aan aragnay waxgalka iyo waxtarka ay leeyihiin shabakadaha haweenka hadda dhisan ee ka dhisan degmooyinka qaarkood oo wasaaraddana hadda ay ku fikirayso in la ballaariyo lagu sii bilaariyo qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba dowlad goboleedyada taasoo la arkay faa-iidada ay leedahay oo ah haweenkii shabakadaha haweenka hadda dhisan iyo kuwa kaababa oo degmooyinka kale ah waxa ay qeyb muhiim ah ay ka qaateen xalinta khilaafaadka qoysaska ku dhaqan degmooyinka qaarkoodkood ay ka dhacaan dagaalo qabali ah taasoo aan ku fikirayna in odayaasha dhaqanku ay garbaystaan maadaama codka haweenku meel dheer uu gaarayo dadka markaasi bulshada ay maqlaan maadaama dadka dagaaladu inta badan ay dhex maraan ay hooyada iyadu dhashay wiilka iyo labada wiil ay isdagaalayaan hooyada marna walaal hooyo loo noqonayo haweenka u noqonayo mar gabadhoodii ay tahay walaalkeeda uu noqonayo mar gabadhiisii oo uu dhalay ay noqonayso marka mar walbaba waxyaaba aan ku fikirayn waa arrintaas laakiin sii socoshada dadaaladan la wado maadaama brograamka hadda gabagabo uu yahay sida hadda aad ka dhawaajisaan hase ahaatee aan fikradeena ahayn inuu gabagabo yahay si iskeen ah aan rabno in ay shabakaduhu ay u shaqeeyaan kulammada noocan oo kale oo saddexdii biloodda mar la qabto ayaa duur muhiima ka qaadanaya sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo xalinta khilaafaadka bulshada soo kala dhexgala